فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulanti waxaan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa wareysiyadoo wakhtigan oo kale aad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan marka laga reebo habeenimada sabtida ah qodobada caawa aan barnaamijka idinkugu hayno waxaa ka mid ah shirkii midowda afrika ee lagu bahdilay xasan gurguurta oo lasoo gebagabeeyey muxuu shirka ka sheegayay gurguurta inta uusan ka soo baxsan adiis ababa abay axmed oo casho u sameeyey madaxdii afrika ee shirka joogay isagoona liiska madaxda ka saaray gurguurte filla soomaaliya oo ku faantay in albaabka hotelkii lagu xabisay wafdigii madaxweynaha ay ciidankeeda jebiyeen waxaan idiin soo gudbi doonnaa aqoon-yahan soomaaliyeed oo aan ka waraysanay bahdilaada gurguurta iyo ceebta dul hoganaysa hoggaanka filla soomaaliya sidoo kale caawa barnaamijka qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ciidamo ka tirsan maamulka puntland oo gabar yar ku kufsaday xero qaxooti oo ku taala magaalada garoowe qaar ka mida ehelada iyo dadkii ka agdhowaa goobta ay falka kufsiga ka geysteen oo ka waramaya ayaan idiin haynaa wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan oo soo bandhigtay askari ka tirsanaa ciidanka maamulka hirshabeelle oo isku dhiibay wilaayadaas waraysi uu bixiye askariga ayaan barnaamijka idinkugu haynaa فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
caawa waa habeenimo isniin ay soo galayso taariikhda hijiriyada ay ku beegan tahay sagaalka bisha sideedaad sanada kun afar boqol shan iyo afartanka hijiriyada oo ku beegan sideed iyo tobanka bisha labaad labada kun afar iyo labaatanka qodobka ugu horeeya ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada dhegeystayaal aan soo qabano shirkii midowda afrika ee lagu bahdilay xasan guurguurta ayaa lasoo gabagabeeyey magaalada adisababa ee caasimada wadanka itoobiya ayaa waxaa lagu soo gabagabeeyey shirkii soddon iyo toddobaad oo ay isugu yimaadeen in badan oo ka mid ah hogaamiyaasha dowladaha qaaradda afrika shirkan oo sanadkan aad uga duwanaa shirarkii dhici jiray tobankii sano ee lasoo dhaafay waxaa hareeyey khallaaso siyaasadeed iyo ajandayaal hogaamiyaasha lasoo hordhigay balse aan si quman looga doodin in la isku waafaqo iskaba dhaaf e sanadkan dalal badan oo dhaca galbeedka iyo bartamaha afrika waxaa ka jiray isbedelo dhanka maamulka ah halka dalalka qaar ay ka holcayaan dagaalo lagu hoobtay wadanka suudaan oo xubin muhiima ka ah midowda afrika waxaa ka socda mid ka mid ah dagaalada ugu dhimashada badana caalamka etoobiya iyadana waxaa ka holcaya dagaalo kuwaas la mid ah oo ahli ah kuwaasi oo u dhexeeya qowmiyada degan wadanka etoobiya iyadoona dagaaladaas ay qaybta ugu weyn qaadanayso dowladda etoobiya shirkan ayaa waxaa ka qaybgalay madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud maalinkii ugu horeysay iyadoona maalinkii labaad uu isaga soo cararay magaalada adisababa sababo ku aadan bahdilaad uu kala kulmay ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya abiy axmed filla soomaaliya si ay isaga mashquuliso ceebta dul hoganaysa waxa ay baraha bulshada ku faafinayeen in ay askarteeda jebiyeen albaabkii xabsiga looga dhigay gurgurta iyo sidoo kale wafdigii uu hogaaminayay doctor xanafi cabdi sheekh aadan oo aqoon-yahan soomaaliyeed aadna ula socday bahdilaada loo geystay dowladda federaalk ayaan hordhignay su-aalo muhiim ah oo ku saabsan qodobkan maxamed cali aadan ayaa wareystay waa tahay waa waraysi gaar ah oo aan la yeelanayno doctor xanafi cabdi sheekh aadan oo aan uga hadlayno bahdilkii xasan sheekh loogu geystay magaalada adis ababa ee caasimada dalka etoobiya ugu horeyn doctor kusoo dhowow warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waa dhowahay insha allahu tacaala shirka ka socday adis ababa ee u dhexeeyey midowda afrika ee uu aaday xasan sheikh madaxweynaha dowladda federaalka maxaa dan ah oo soomaaliya ugu jiray بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم aniga aragtidayda siduu asiga xasan sheegay saddex arrimood ama saddex shiran meesha uu qeybgelaynaa uu yiri wax hadda dan oo soomaali ah ugu jirto ma jirin danta uu keligu ka laa waxay ahayd xasan inuu iska dhigo nin madaxweyne ah oo wadan xakuma oo awood leh oo madaxweyneyaasha adduunka lamid inuu iska dhigo laakiin bilcagsigoodoo kala kulmay waa lagu bahdilaystay oo asoo dulleysan oo hoteelkii aan laga qaadaynin oo rafaadsan oo aada loo bahdilay oo weligee taariikhda inta la xasuuso qof madaxweyne waxaan ku dhicinaan ku dhacay marka ujeedada u baxayna waxay ahayd inuu iska dhigo nin madaxweyne ah amxaaradii injiraydana waxay tustay inuu dulli yahay waxbana ahayn wuxuu yahayna aysan jirin bal waxay ku sigtaba sidii cabdi ile inay xiraan ku sigteen wuxuu ku fakadaa layihahdaa ismaaciil cumar geelaa la socda ku fakada mooyaane dekadaas ay hadda wax kasoo dadegsaan mooyaane kulley inay qorshood wuxuu ahaa sidii inay cabdi ile inay xiraan wax ka hadli kara iyo wax kamal marka ujeedadu waxa weye wax dan ah oo soomaali ah oo meeshu aada ma jirin anaa madaxweyneha hala ay aqoonsado anaa etoobiya siinaa badda anaa saano meesha la tegi lahaa ayadiina waa la tusay inuusan madaxweynan ahayn dulli akhsunaasan yahay foolxumati uu darneedaa ku dhacday shirkiina waa iska soo cararay baarti intaasuu kala kulmay bahdilaada loo geystay xasan sheikh ee uu kala kulmay abiy axmed ra-iisul wasaaraha etoobiya maxaa lagu qiimeyn karaa sidee ayaase u aragtaa horto anugu horaan u sheegay xasan ma ahan nin siyaasad yaqaano waa ka hadlay kow markuu meesha tagay xasan xoogaa ingiriis wuxuu bartay waxa layihahdo project proposal waxa layihahdo oo gaalada si loo tuugsado u bartay horaan u sheegay waa ka hadlay dad badana way u raaceen oo aqoon-yahana oo maaragtay ninka siyaasi wuxuu noqon karaa markuu cilmigan oo profession u barto politic waa la bartaa booliska waa la bartaa jaamacada looga galaa waa lagu takhasusaa mastera lagu qaataa b g lagu qaataa waa la bartaa ama haddii kale dhaqan uu leeyahay qofka oo faamiligiisa uu leeyahay oo maaragtay aabihiis aabihii kale dadna hadiina waa ku noqon karaa siyaasiga qofka tan saddexaad maxaa qofka inuu karyer sameeyo oo noloshiisa oo kusoo dhaqmo xasan waagii dowladdiisaad barana waxa ma ahayn agaasime xitaa weligiis ma noqonin wasiir iska daa warkiisa wasiir ku-xigeen ma noqonin ayaantii u sida dhacdo xoogaa ingiriis meelaha oo dugsiga farsamada ka bartoo la soo baxay marka wuxuu yaqiin waxaa si loo gaalada loo tugo bis wax kale oo xasan bartay ma jirin marka waxaa la tusayay xasan dhowr jeerna waa lala hadlay oo dad badanoo hadda u malaynaya inay siyaasadda wax ka garanayaan see wadan maaragtay ammaanta isdirirsan tihiin oo cadowgaadii ah oo ciidankiisii xoog kuu haysto oo adiga ku bahdala ogta ina aadid doqonnimo meesha ka dara adduunka meelay soo martay ma laha xasan waxa soo dhawe waa ujeedaan nin aan xataa wasiir ahina soo dhaweeyey oo soomaali ah xitaa maaha etoobiya maaha nin soomaali miskiino tacbaano xitaa hajikada laga qaada liiri wax kasoo qaada iraboor ku tagaa liiri ya halka madaxweynaha uu intuu baxo abiy axmed asiga soo dhaweynay waxaa la tusiya xasan in waxba ahayna la tusinay waxaa la tusiya xasan inuusan wasiirna istaahilin dowladna istaahilin madaxweynehana istaahilin qiimana uusan lahayn hoteelkii lagu xiro wax u yimaado waay xitaa dadka qaarkiis waxay leeyihiin baabuurta quraacda u keenaysa xitaa waxay ku qaatay saacado dheer ku qaatay in quraac meesha loogu keeno ilaa markii dambe ismaaciil cumar geelo uu waco uu yidhahdo war waa xanibanahay shirkiina waa bilowday meelaan ka baxana ma laha waxay imaana ma laha ilaa uu maaragtay foolxumadiisa xitaa qarso waayey oo maaragtay shir intuu qabta meesha ka sheegay u yidhahda saasaa lagu sameeyey hoteelkii waa kasoo bixi waayey baabuurtii waa lee keeni waayey markii dambena waxaan daba galay oon daba socday joy madaxweyne matiid marka maxaa madaxweyne kale usoo raacaysaa krishboy maa taa adiga ma boodhi gaara ismaciil cumar geela u tahay ismaaciil cumar geela baabar ku wadaa maxaa taa adiga joye maanta waxaa ku dhacay soomaaliya ninkii dhamiir leh oo akli leh axmaq ka daran soomaaliya maanta ma soo maraya lakiin ani waxaan ka naxaa oon ka yaabaa oo aada uga murugooda waxay tahay axmaqaas doqonkaas ah ee saas ah ee gaaladu saa u bahdilaysanayso ee amxaaro maanta meesha uu liita marasa saa u badilanayso dadka ninka u dagaalamaya ee daba socda ee u nacamleynaya ee madaxweyne ka dhigaya ee ciid caruurtooda u geynaya u baktinayaan kuwaasaan ka yaaba markaas waa dulaysan yahay waman yuhini illaahu famaa lahu min mukrimin qofku ilaahay duleeyo qof karaamay kara ma laha marka xasan dulli buu ku ahaa duligin waa kala soo laabtay abiy axmed in xasan sheikh uu bahdilo danta uu ka leeyahay maxay tahay waxay ka leeyihiin aniga aragtidii siday tahay waxaa la yidhi weysha gowrac diba kuwana qaatay maamahasaasaa maqli jir maaragtay wuxuu ka leeyahay waxay tahay xasankii iska dhigayey ee madaxweyne ee soomaaliya ee dhahay aniga haleesoo maraahinlaysma haddii saa loo galay berri sida loo geli doono muuse biixiyaa la tusina ummadda axmaqaan kale muuse biixi layihahda ee doqonka ay ka daran berri waxaa ku dhici doono waxaa le ninkii kheyrkii loo xeeray ow soo qoyso adigana macnaha waxaa la tusinayaa soomaalidan iyo waxaan hadda soomaalida u haysato madaxweyneyaal iyo maamul goboleedi dad loo haysto waxaasa cashar loo dhigayaa joog waxay kuwaana qaadeen war cabdi ile intuu ku dambeeyey kuwii ka horey xaggey ku dambeeyeen marka cashiradiyaa la barayaa cashiradii ayaa ka maraqda waa doqon dabaal waxba aan garanaynin doqon ah waxba aan fahansanin siyaasad aan aqoonin wadan dhan oo dhulkaadii qaadan oo xoog ku qaadanaya intaa haw tiraahd aad tiraah anuu madaxweyne wa ekana ayaa kaa yeela dhulkaaba diid aad diidan haleedahay say u ereysa doqonnimo intaa la eg xitaa fiiri dowladaha wax xeer ka dhexeeyaan hadda masaaridoo kaleeto iyo etoobiya kale waxbaa ka dhexeeyo maxdaarkiyaa loo diray nin hoosaa loo diraya qof hoosaa loo diraya eritrea usoo dirtay nin hoos usoo diraysa ma soo dirayso wana waxa laguu sameyn ogta adiga laakiin doqon xitaa dad badan oo aniga waxaa maqlay oo siyaasiyiin oo dhawarnihi waa waalantahay meeshan ha aadin mayu yidhi waxaan ah nin caalami ah intuu iska dhigayay nin caalami iska dhigo mashaakil iska dhigo oo hero wax la adduunyada maanta qaato iscaan bix intuu isdhahay soo dulaysan oo tintiina ku baxdo uray oo maanta ka soo laabtay marka meeshaasa waxaa cashir ugu dhigaya abiy wuxuu cashir tusinayay muuse bixi iyo kuwa la socdo ee ninkii soomaaliya siyaas isku sheega halkaasa idin dambeysa cashirkaasa la bixinaya madaxweynaha dowladda federaalka wax jawaab ah ma ka bixiyey sida foosha xun ee loola dhaqmay wallahi ani intaan ka maqlay hadal b b c da geysay oo af english ku baxayay umaan ka dhageystay oo runtii aad kuu morogelinayo laakiin markuu wadankiisa yimidaa la rabay maadaama saan loo galay oo ninkan hadda waxaa la madaxweynuhu wuxuu matalaa qaran oo matalaa qaranka dhan astaantiisuu ka mid ahay ummad dhan oo soomaaliya hadda madaxweynaha ummadda soomaliya aa ku sheegayso qaran oo matala doqonnimada wuxuu ku sii darsaday markuu yimaado waxaa la rabay ummaddiisa intuu hor istaago oo af soomaali ku hadlo u yidhahdo war saasaa dhacday qarannimadeyna saasaa lagu sameeyey waa kaasa maanta qaran ma nihin ogaada inuu yidhaahdo hadda kahore waxaan xusuustaa runtii caqliga iyo maskaxda gaalnimada waa meesha laakiin caqliga iyo doqonnimada hadda kahore waxaan xusuustaa anoo yaro dugsi dhexadhina barobi waa xusuustaa dugsi dhexaan dhiganaynay baa waxaa dhacay soomaaliya iyo waxaa isku dhacay ruushka isku dhacay ruushkii dagaalada intaysan bilaabanin ka hor fasalkii ugu dambeeyey dugsiga dhexaan ka bixin dugsilaan gelaynay waa xilligiisiyaad barraha soomaalidii ruushka isku dhacday way is afgar afeen waxbaa siyaasadaa laysku qabtay siyaad barre waxaa la yidhi anagaa ku xakuno anagaa ku taageerano anagaa gaadiid ku siino dagaalka georgia le etoobiya aa ku qaadaysid xurwar anaa madaxweyne anaa wadanka taliyori waa la arki doonaa ninkii madaxweyne la yiri bahaadir kalmaa la isticmaalay markaasuu waa arki doontaa ninkii madaxweyne ani adigu yiri waxaan xasuustaa anoo dhalinyaro ah hal habeen baa amar ka soo baxay waxaa la yidhi dadka ruushka ah ee soomaaliya joogo min raas casayr ilaa raas kaabooni ciddii doona ha ahaadaano macalimiin ha ahaadaano beeraha kuuka shaqey ha ahaadaano injineer ha ahaadaano ciidan ha ahaadaano afartan iyo sideed sac wadanka kaga baxaan soo saar maxamed saad bare afartan iyo sideed sac markaasaa guryihii iska xaraasheen ee ka cararen afartan iyo sideed sac min raas kambooni ilaa raas casiir wax alla wixii ruush joogay baa laga saaray ya waa nin waa nin waa madaxweyne waa madaxweyne gaal ha ahaado mujrim ha ahaado shuuci ha ahaado laakiin raganimo iyo wuxuu lahaa karti awood lahaa maanta ma awoodayo intuu soo istaago inuu yidhaahdo war saasaa lee dara qarankeena waa la baabi'iyey ma garatay saacaddan laga bilaabo dhammaan ciidamada etoobiyaanka ka baxaan wadanka dhammaan diyaaradaha etoobiya wadankeena maana hala joojiyo safiirka etoobiya hadda ha baxo ma dhihi kara xasan ma dhihi karo waa baryootamaya waa balle bahadilaystay waa calaacalaya marka waxaan aqasunaas waayo wax uu qiimo leeyahay ma jiro laakiin waxaan rabaa aniga ummadda inay ogaato waxaan hadda siyaasiyiinta lagu sheegay oo dhan oo meelahan gaala ka imaano ee meelaha urd wax isma dhaamaan mid mid dhaama ma laha kulligood saas wadan camlayaal marka dadka qualitiga marka haddii la waayo oo waxaan camlayaal oo biira qaateel ay soo baxaan ummaduula markay dadka wayso qualitiga leh dadka aqoonta leh dadka raganimada leh dadka fikirka leh dadka wax curinta leh dadka wax diidda marka la waayo ummadda saas duuleebeyso ma jiraan madax afrikaan ah oo la kulmay waxa uu xasan sheikh la kulmay haddii ay jiraanna jawaab cinka ah ayay ka bixiyeen sida xasan loo bahdaray madaxweyne dhan oo shirkii africa ka qeybgalayo ya sidaa loo gal cid loo galma ani hadda kor waxaan usta waxaan yimid xeele salaasa halkaan yimid xeele salaasa iyadoo weliba soomaaliya isdirirsan tahay oo noo taalo waxaa la siiyey hadiyada waran iyo gaashaana la siiyey macnaha si toos looma bahdilaysan waxaa link waxaa la tusinaya inuu dagaal naga dhexeeya la tusinaya laakiin nin inta saas istaafkii laga dhigo oo busooladay wateena laga dhigay xitaa hadda waa lasoo saari doona maslo arki doontaan waa la baara jeebkiisa busoolinkaa laga qaaday wixii laga qaaday ukaaliha laga qaaday wixii dhan laga qaaday marka nin saan loo bahdiriso haddana madaxweyne sii sheeganaya aniga nolosheeda ma arkin xasan sheekh maxaa ku kalifay inuu intaan oo nuglaan ah muujiyo oo xitaa uusan ku dhiiran karin inuu qaado wax tallaabo ah oo etoobiya ka dhana aniga aragtideeda waxay tahay xasan meesha laga haysta waxay tahay qofka waxa ugu daran laga hela waxawy markuu ka tago qayimkiisa markuu ka tago qofka xasan wuxuu ka tagay qayimka ahaa dhaqanka ahaa sharafta ahayd soomaaliya cadowga anaga aan leenahay oo koobaad inuu etoobiya yahay maxaa yeele waa gaalo kirishtaan ah waddan bay naga haystaan abka awow waxaana lasoo baraya inaa cadowgeena gaalo yahay xasan markuu taa ka tagay oo walaal ka dhigtay oo kuwaas uu ka jeclaaday wax walba ya oo wax walba ka jeclaaday ya weligee taarikhda ma soo mareen nin soomaali ah oo soo xasan etoobiya u jecel yahay oo gaalo u jecela ma jiro nin soomaaliya taariikhda soo mare ma jiro oo inta dhulkii la haystay ee soomaaliya galbeed la dhihi jiray ee la raadinaya ee intaa u baxeen intaa loo dagaalamaya inta yidhaahdo dhul etoobiyaana tiin nabadda maanta haysataan weligii heli maysaan waa hadda dadka la gumaysana oo gabdhooda xabsiyada ku jiraan oo la bahdilaysana ninka yidhi maaragtay maanta waxaa haystaan nabad iyo barwaaq haystaan waa ninka yidhi taariikhdii dhammaa ee soomaaliya iyo etoobiya intaasoo qarni ka dhaxaysay ya waxaas looma baahnayn yidhi maaragtay quruun xunay ahaayeen wax jihaad jihaad lagu sheegay waxaasay ahaayeen waxaas iska iloo etoobiya maanta saaxiibaan nahay marka saaxiibtinimadii uu ka raadinayay gaalnimadii gaaladii uu duliga wanaagga ka raadinayay inay saas u gasho ayaa xasan ku filnaatay waxaa kaaga daran xasan aniga waxyaabaa aan leeyahay waxay tahay joy ninka ma fiyoow yahay mase waa jiran yahay joy gaal raali galay maanta hamigiisa dhan waxa weeye xasan uu wadnaha kaga taala waxay tahay etoobiyaankaas saa u degayo oo saa u bahdilaysanayo oo saa u rafaadinaya weli wuxuu la soo taagan yahay aniga ha laysoo maro aniga haddii laysoo maro badda waa siinaa bad kastaan sii karnaa wax kastaan organa joye dadku waxay la yaabeen xasan ma waalan yahay ma fiyoya laakiin anaa idiin sheega ma waalan xasan anaa idinka garanaya anaa si fiican aqaana anaa jacaas kala baxnay xasan man waalanee waa adilla naas dadka u liito waaye dadka u liito waay maxaa yeele cadowgaada iyo saaxiibka haddaadan kala garanaynin wax kaa dar ma lah habeen imaana wuxuu ku hadaaqaya oo xasan ku waalanaya ya shabaabaa meesha soo baxa haddii etoobiya laga hortago shabaabaa soo baxa haddii maarata heshiiska la maqlo shabaabaa dagaalama joye wuxuu ku waashayba qarowgiisa iyo noloshiisa waxaa hilmaansiiyaba shabaaba kusoo war shabaab waa dad muslimiina waa dad soomaaliya waa dad dalkii iskale waa dad kaa xoog badan waa dad midaa maalin wuxuu yidhi xasan marka uu leeyaha laysoo maro nihow ninka doqon maya maxaa dhacaan dhahay wuxuu yidhi xasan haddii maanta lasoo maro kasoo qaad subos waxaa le xasanow waxaan kaa rabnaa inaa zeelacna siisid ya xasan automatic wuxuu dhihi karaa waa in sii zeelac ya kuwa u nacmanayna mal waayna waa buuxaan baarlamaanka buuxan waa loo nacmanayn doonaa laakiin xasan zeela muxuu ka qaban karaa xasan afgooy ma tegi karaa xasan intuu soo baxo afgooy ma tegi karaa ma kulata intuu zeelac tago inuu wax ka qaban karo joy zeelac hadduu yidhaha waa bixiyey doqon kale muuse buuxa qaylna wax la siiye ma jiro waxa qaban karta mala waddanka anaga iskala imaanayso waa axmaqnimo intaa la eg waay marka xasan waxaan u malaynayaa nin lamide ummaddan ma arkin waxa weeye hamigiisa dhanba waxay tahay inuu islaam la dagaalamo inuu gaalo jeclaado inuu diin la dagaalamo saasay ta wuxuu rabaa inuu dadka ku qaldo masaajidka soo galo oo jimco walba intuu khamiis cad soo qaato cimaamad soo qaato uu yidhaha dadkan u muxaadareyna meesha ummadda laga haysa meeshaas waay axmaqyadii wadaadada isku sheegayay ee dhihi lahaa war munaafiq dulli aad tahay balaayaa tahay murtadaad tahay ummadna magaas beenta ka daana waa u nacmalaynayaan maanta dastuurka ayagaa ka shaqaynaya wax walba ayagaa ka shaqaynaya marka xasan waxa weeye cadowgiisa iyo wuxuusan kala garanaynin saaxiibkiisu kala garanaynin madaxtooyada dowladda federaalk waxay ku faantay oo ay shacabka u sheegtay in ciidankeeda ay jebiyeen albaab xabsi ahaan xasan sheikh iyo wafdigiisa loogu hayay taasi ma la odhan karaa waxa ay ku qarinayeen bahdilkii xasan sheikh loogu geystay adis ababa maxay jibiyeen maxay jibi karaan nin quraacdii loo gey waayey oo jawaabka gacanta laga geliyey maxay ka qaban karaan jo adiga hadda fiiri nin aa isdirasantay maadi laheed adiga ya nin aa isdirasanta waddankiis inta aadid ya maku nabadgelaysaa joodoqono intaa laga waayo waxaa la war wasiirka arrimaha dibadda u dirsaa layiri waxaa la adiga ha teginaa layiri war dad hoos u dirsaa layiri maya maya ma aniga madaxweyne waxaan ahay aniga maaragtay intuu isdhaa iscaan bixi marka ma- waxay jibeen ma laha waxay tari karaan ma laha waxay ka difaaci karaan ma laha britain aa soo dhaha maaragtay abolojisaan ka bixinaynaa waa raalli waana la raali gareeyey ee, dhulkeenaan siinaynaa adaa arki doontaan soon oo later mar dhow soo fiiriya asoo u sujuudaya abiy axmed anaa idin tusaya wax yar soo dhegeysta insha allahu tacaala ugu dambeyntii doctor xanafi tan iyo markii uu soo muuqday heshiis beenaadka badda soomaaliya lagu siiyey etoobiya xasan sheikh waxa uu aada uga walaacsanaa in al-shabaab ay aada uga faa-iideysteen nacaybka cusub ee shacabka u qaadeen etoobiyaanka isagoo shirka midooda afrika ka sheegay in afartan maalmood gudahood ay ku qorteen lix kun ilaa sideed kun oo dagaalyahan su-aashu marka waxay tahay xasan sheikh waa maxay sababta uu walwalka intaa la-eg uga qabo in etoobiya ay shacabka soomaaliyeed toos ula dagaalaan Eh, aniga aragtideeda waxay tahay eh, xasan eh, habeenkii ugu horeeyey eh, memorandumkan waxaa lagu sheegay abiy axmed iyo muuse bixi ay sheegeen qofka ugu horeeya ee ka jawaaba ee ka hadla habeenka koowaad wuxuu ahaa shacli dheer xafidahullah barees deg deg u qabtay mowqifkuu sheegay ummadda soomaaliya inay kacaan ka hor istaagaan anagana wuxuu yihi waxaan ugu horeynaa inaan ummaddeena ka difaacnu sheegay intaasuu ku hadlay isla habeenkii xasan wuu dhegeysanayay bareeskaas isla subaxii ya wuxuu yidhi cali dheer wuxuu yidhi ma maqasheen waa mutaabiciin uula socday xasan waxa ku taagan wuxuu ogyahay ummaddan cidda keli ee etoobiya maanta ka celin karto ya ee ummaddan maanta ku dhisaagi karto inay tahay raggaa dagaalamaya ee jihaada inay tahay xasan marka wuxuu kasoo horjeedaa kicitaanka la kicine ummadda soomaaliya ummadda soomaaliya dhan way kacday shucuubtoo dhan waa kaceen aqoon-yahankoo dhan waa kaceen waxaan la yaabay maalin dhacasnimaa hadlay oo aan ka fiirsanay eh, youtube-ka soo gelay wuxuu yidhi adduunka shabaab u nacabuhu yidhi shabaabow maanta wallaahi waa idin taageersan uu yidhi haddaa la dagaalataan amxaaro oo zaylac aad timaadaan waa idin jecel waa idin- waa idin taageerah yidhi joya xasan marka wuxuu ka cararayaa etoobiya in lala dagaalamo oo la barakiciyo oo la baabi'iyo oo cidda kelioo samey kartana waa shabaab marka u danqi maayo ummad soomaaliyeed xasan wuxuu u danqaa waxaweeye etoobiya u danqaa ayagoo la jiraa ayagoo ku fikrad yahay waxaan kaloo dhan waa owhaami waxa kama jiraan waay waxaaba isku daalinin xasan mia filme wuxuu jecel yahay oo la jira maanta etoobiya muusaana sheegay wuxuu yidhi xasan wax kale ma hayo wuxuu leeyahay aniga haley soo maro bes xasan ma dhahayo dhulkeena ma lihidiin ma idin siinayna ma dhahayo wuxuu leeyahay aniga haley soo maro bes ujeedo kale ma hayo marka xasan waxaa ku taagan oo dadka la raba inay fahmaan waxay tahay xasan wuxuu ogyahay cidda keliya maanta etoobiya ummaddan ilaahay faddigiisa ka celi karto ummaddaana ruux jihaad la geli waayo xasan jihaadaa dhiba xasan islaamaa dhiba xasan diin ku noqota dhiba xasan gaal laga hor istaagaa dhiiba xasan gaal loo sujuudoo rabaa meeshaana waxa ka soo socda waxa weeye anaa hadda wuxuu yidhi sideed kun oo qorteena waxaa u malaynaya labaatan kun ka bidina laga yaabaabo oo ma gara karto ummad meel la kala istaajiye maanta ma laha meel la kala istaajiye ma lahaba marka xasan waxa weeye ama ha ciilo qul muutuu bikaydikum aan leenahay ilaahay subxana wa tacaala fadligiis ilaahay nasrigiis waa imaanaya kitaabka ilaahay ha shaqaynayo diinta ilaahay shaqaynayso dabadhidif kasta oo soo baxaane biidni illaahi alkariim waxba kama keenay marka yaan loo malayn xasan inuu qariimnimo u hadlayo inuu soomaalinimo u hadlayo xasan wuxuu u hadlaya waa etoobiyaan waaye etoobiyaanu difaacaya wixii etoobiyaan la dagaalami lahaa waa raggaas ee jihaadka wada waaye raggaas maanta wuxuu ka necbaya male maanta ya afgoyna ma tegi karo wuxuu xasan ku hay fiiri nima maalin wuxuu yidhi war niyo niyo ninkaa maala hadashaan uu yidha xamar meel la istaaga ma laha caana lama soo gada karo meel la aadi kara ma laha qof xijaaban ma laha nin cimaamad qaada kara ma laha nabadgelyo ma jirto dhul ma jiro meel kasta la iska dhaca war xasan xageed noo wadaa yidhi marka war ummaddan goorma wax fahmi doontaa marka ummaddan meel ay wax ku fahmi doonto haba yaraatee ma jirto waxay ku fahmi doontaa oo keliya marka xasan ilaahi ummaddan dhaafiyo ilahina waxaan ka baryaa subxaana wa tacaala sida ugu fudin inaa xaskan laakiin xasan waman yuhin illaahu famaa lahu min mukrimin yaa qofkii ilaahay uu dulaynayo qof karaamey karta ma laha xasan wuxuu ku jiraa dagaal diini uu ku jiraa ya ilaa uu ilaahay kaga toobad keeno oo tubtu ilallaah yidhaahdo ilaahayu gaalo waa cadowgaada ilaahayu gaalo waa ka haray ilaahu gaalo lama jiri ilaahay waxaan sheegaya waa been ilaahu gaalaan la daga ilaa uu ka yidhahdo xasan dulligaas wax ka daran waa ku arki doontaa insha allahu tacaala aad ayuu mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa doctor xanafi cabdisheekh aadan oo aan ka wareysanaynay bahdilaadii xasan sheikh loogu geystay magaalada adis ababa ee caasimada dalka etoobiya
هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير barnaamijka dhuuxa waraysyada dhegaystayaal qaybihiisa dambe ayaan kusii dhownahay ciidanka maamulka puntland ayaa gabar saddex iyo toban sano jir ah waxa ay ku kufsadeen magaalada garoowe ee xarunta gobolka nugaal falsi aada looga argagaxay ayaa laga soo wariyey magaalada garoowe ee xarunta gobolka nugaal halkaas uu ka arrimiyo maamulka puntland wararka ka imaanaya nugaal ayaa sheegaya in maleeshiyaad hubeysan ay gabar saddex iyo toban jir ah fal kufsi ah kula kaceen taasoo ay si jamaaci ah u kufsadeen goobjoogayaal ayaa sheegaya in dabley hubeysan ay saaka aroortii hore u dhaceen xero lagu magacaabo jiingadaha oo ay degan yihiin dad barakacayaal ah gabadha la dhibaateeyey ayaa la sheegay inuu soo gaaray dhaawac culus waxaana lagula tacaalayaa xarumo caafimaad oo ku yaala magaalada garoowe qaar ka mid a ehelada gabadha la kufsaday ayaa warbaahinta u xaqiijiyey in ciidamo ka tirsan maamulka puntland ay geysteen falkaas bahalnimada ah waayo aniga xalay muxuu ahayeenoo halkan jiif way soo gudbeen guriga iisoo guriga albaabku dhaad ku dhifteen way iisoo galeen gabadha yarta gabadha qalan way buu kiciye laad ku dhifta madaxa qabta buu kiciye saa wargabar waa qalanta wargabar waa qalanta gabadha iga dili maayo gabadha waa qalanta iga dili haddaan yidhi gabadha ilmaha keen buu yidhi ilmaha tus ilmahan tusa wuu ka soo baxay gabadha yaraydoo jiifta oo tan xoog ayay falaan buu haraati ku kiciye gabadhi sidii iyo qaada laba nin bay ahaayeen kuwana bannaanka joogeen labadii nin gabadhi meeshaasay la tageen waagaa ku barya ilaahay baa iiga badbaadiyay may dilin laakiin dhib waa u geysteen waan ka haray anugu waan xanuunsaday waan dhacay dhikar baan qabay ma garad maala kufsadaa waxaan dalbanayaa admigaan u sheegayaa in dadka waxa saa samaynaya ama askar ha ahaato ama balaayo kale ahaato ama jiri iska soo xidhata dira iska ahaado in maaragtaa nalaga qabto anaba qaxooti baa nahub ma haysano hadda maanta gabadha xuntaaba iga sii daran xamar baa marka horkeena walaalniman baa noo yimid xabadana la dhacay kabacdina gabar bay naga kaxaysteen way naga kufsadeen xabada xal dhan nala dhacayeen weeye rasaas weeye sabiin kastana saasaa u baqnaa gabadha waa soo kacday waxay imaatay iridayda horteed max yar joogtayba xabada dhacday dhinaca xaggiisa isla godbi gabdhaheena bilistaa loo soo tashtay gabar yar aftoban jir waa haddeer la kufsaday xalay maaragtay kaamka barakaca xaaladaha adag ka socda waxaa rabnaa inaan laga daayo wiil halkaa ayaa dhexdaa laba kulaad saddexda lasoo dilay taa cadaalad uu heli waaye annaga waxaa qaraxda hadda u taaganahay gabadha yar yaasimiin inay cadaalad hesho dad la garanana ma ahayn oo hadda dad la garanana ma aha dadkan ilaa waqtigan waxay yihiin ma naqaano laakiin dad hubaysanay ahayn dadka guriga galay oo gabadha la soo baxay oo gabadha bannaankaa la tegey dee habarta markaan warsanay waxay tiri gabadha bannaanka oola baxeen waa la kufsayna leedahay gabadha oo kale
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي
waa hagaag dhegeystayaal markaan qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa waraysiyada ayaan toos u soo gaarnay alkataa'ib al ikhbaariyah ayaa baahisay muuqaalka askari ka tirsan ciidanka maamulka hirshabeelle kaasi oo wilaayadii islaamiga ee hiiraan ay soo bandhigtay askariga ayaa ka waramay waxyaabaha ku qasbay inuu kasoo tago ciidankaas
marka ugu horeysa salaanta muslimka idinku salaama asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacayga maxamed cismaan cali cabdiyaa la yidhaahdaa oo ka afaraad maasha allah waxaan ahay nin nimankaas gaalada ku biiray ee maran habaabiyeen ee beenna u sheegeen lacag badanaan ku siinaynaa ay yidheen ay qaldeen waddanka hiiraan beledweyne maa la yidhaahdaan ugu biiray waa galay muqdishaa leegey muqdisho meel la yidhaahdaan joogay labaatan iyo toddoba cawa miyaa labaatan iyo toddoba cawaan joogay kadib koorsaa laga qaaday dalka dibadiisa lagu wadaa la yiri etoobiya leegeey huursamaa la yiraahdaa leegeey huursa markii leegeey niman etoobiyaana noola geey nimankii yaa waxna barayeen buuro dhidhirar badan oo nafta ay ku daynayso oo ninkii damqanayo xaasinimo inay tahay oo malaynayo aan nala saarayo annagoo nolol aan nala siinin galaas biyo aan nala siinin saddex bilood lix iyo toban maalmooda hore iyo gadaal noola raacdaynayay alxamdulilaah koorsadiyaa xirantayaa nala yiri waa idinla wadaa muqdishaa idinla geynaa ciidan soomaaliyeed aa noqonaysiin waana la soo waday muqdishaa nala keenay muqdisho marka nala keenay muddo saddex bilood xero maslax meel la yidhahdaa nala keenay oo qaasatan suuqa xoolaha ku taalo saddex bilood aan iska cunaynay aan iska cabaynay akoonnaa noola sameeyey lacagaan nala siinayay saddex bilood kadib oo mishaarba saddexdaas bilood aan ka sheegto howlgalaa la aadahaa nala yiri hiiraanaa loo socdaa dagaalaa loo socdaa maxaase meel la yidhaahdaa lee keenay maxaase oo bisha afraadna ay ii socoto oo ayaka mishaar aan ka qaato bisha afraad todoba maalmoodaa ka dhineed todobada maalmood waxaana layiri meel webxal la yiraahdaa la aadaa oo cedle ah oo al-shabaab ay joogaanaa la aadaa meeshiaan aadnay meeshaan haddii aadnay barta isho geed iiga dhacay geedaa inabardhaba iisiyo maxaasidaba ateenyaalkeeda ay ii muuqdaan hoosteeye ay tahay halii celiyaan dhahay dagaal waxba ma gelin erbash waxba ma gelin halii celiyaan dhahay isbitaal halii aadiyo oo lagu aadinaa haleeyiri inta sug cabdibilaa laguu keenaa geed duur ahaa layska kay fadhiisiiyey waa layga kala tagay shan saacii bar waqti ay ahayd oo duhur ah waqtigii liiga kala taga meesha kow iyo toban saca muslim kaleento oo ii yimid niman ilaahay kuuma darnaa iska lugeynaa iska socdo nimankiyaa igu hiigsadeen qoladii ii geeyeen oo i xakumaysay kan i xakumaya farxaana layidhaha gaalka weyn ilaahay kuuma darnaadee waxaan dhahay niyo aniga tacbaanaan ahay waa dhib qabaa waana dhibanahay ishaan dhiiggeeda carunkeeda dhacaankeedaa socdo nabaraa ku yaala in lii diro ambalii soo daaweyaan rabaa maxaasaa lagu geynaa yiri mid kaleentoo ii dhiibay kii maxaase ninkan daaweeyaa layiri maxaase ku daawey amba isbitaal u qor u dir ilaahay kuuma darnaada kii meeliyiisoo jaad iska cunaay wax i daryeelaya ma arkin haddiin lii daryeelaynin kii weynaa i xakumayaa yimid kii weynaa i xakuma isha see ka noqotay oo iyiri ishaan caafimaad darraa iga haysaan dhahay wax caafimaadku ma haysto wax i daryeelana ma jirto ninka la yidhaahda cawil oo igu dartay taliyo farxaanow waxba oo ii galay ma jirto wax gargaar oo ii sameyna ma jirto gargaar ilaahayaan ka rabaa dowlad waxay leedahayna intaan kuma soo dhammaanin maalkaanne maal gaala waay wax aan ka dheefayana ma jirto ishayda iyaga naxariis badan ishayda inaan daawo u helo aa ii muhiima waa lagu diraysi yidhi ee lacagta makuu soo dhacday weli lacagta iima soo dhicinaan dhahay lacagteyda le maan ku tashanaan dhahay meel laisku daryeela ma qabto miyaan dhahay dowladda maya hadda xoog looma helo waa laisku mashquulshan yahaa leeyidhi waa dhammaatay aan dhahay dhib ma lahan maalinta maalinta ka dambeysay mishaarkiyaa iyo soo dhacay mishaarka markoo iyo soo dhacay alxamdulilah galabti fasaxaan weydiistay intaasoo maraa is iri qorigaada ma la goosataa cid isku raacaysa ma lahan waa maal gaalo marna waxaan is iri niyow adigaa dhaawacay ishaa ladahay dhaawacaa kaa haysta ma la goosan kartid waxaan adaaba ishoolla fasax iska qaado dibna ha ugu soo laaban labadoonkeyga iyo maamada aniga ee dhashay kheyr allah siiyo aa i daba taagnaayeen gaaladaas ka soo bax ilahay maalinta muqdisho aan ka soo degay ilaa iyo intaas i daba taagnaayeen ballantii aan ka qaaday ana inaan oofiyo go-aankeyga woo ahay muqdisho ilaa intaas i daba taagnaayeen muqdisho meelaan ka bixi kara maahan markii baadiyaha hiiraan aan tagaan iska soo baxa ahaan iri caafimaad darraa ila soo diristay inkastoo qorigeyga inaan lasoo goosto aan jeclaay caafimaad darraa ila soo diristay ishiyaa nabar iga gaari waa nin nin israbo male ninku daryeelaa ma jirto waa iska kee soo fasaxeen fasaxii liisoo fasaxayni ninkaan ninaad dirteen waaye ma dhihin wiyuka tooday wateen anina teydaan ka wataa aniga go-aankeyga ma ahan maalinkii muqdisho aan ka soo baxay inaan uyuka ka mid ahaado go-aankeyga ma ahan alxamdulilah baleti weynaa imaaday labadoonkeyga intaas waa la xiriiray waa caafimaad daranahan dhahay meesha waa igu ogaay waa soo wacay waa iga warbixi alxamdulilah waqtiga caafimaadkiisa soo bixi kartid imowis yiri gobolka hiiraan buqaa layga wacay buqaan imaaday walaayada islaamkaan la jiraa muslimka suubanaan la jiraa wanaagsan wadankooda carafta iyo gufaaca ee taalo sharafta ee taalo lusku gammaadin lusku dhicin curdan iyo caroolo salaada loo soo degdegsado maasha allah diinta lagu dadaalo sharaf iyo cisig iyo wanaag iyo caraf dhirta ilaahay ee iskaga taalo is ilaahay i keeni walaayada islaamka maasha allah diinta muslimka ee igu soo dhoweysay waa i soo dhoweeyeen waa i sharfeen waxba igama hadlaynin shalay ilaahay kuuma darnaa kale diinaan ahan maanta diintaana haddaa soo raacdo walkoomaa leer lamada garabaa lagaga qabtay waa laii soo dhoweey way ku mahadsan yihiin waa ugu mahad celinaa boqolkiiba boqolaan leeyahay mar kastana guulaan u rajeynaa ilaa gaal garab looma noqdo nin muslim garab waa loo noqdaa mar kastaba guul aan u rajeynaa walaayada islaamka guulaan u rajeynaa gacantooda kor kuwa dowlad sheeganayana gacantooda hoos inayna guul gaarin weligoodba ee wax dacama aynayna helin aan rajeynaa ilaahay idankiis intaasaa jirto maasha allah hadda caafimaadkayga xalay shalay wakhtiga duhurka la aadaamaya buq soo galay xalay caafimaadaan kula bariyey sharafaan kula bariyey bulshada iyo muslimiinta sharafaan kula caweynaa iska dhex socday alxamdulilah waa lii soo dhoweey waa cunay waa cabay waa lii sharfay nimanka waxaan baaq u diraa magacayga taqaan maqalkayga yaqaan muuqaalkayga yaqaan inay ka waantoobaan inay ka waantoobaan dembigay ku jiraan iyo falka ay ku jiraan guul iska dhaafe naxariis adduunyaala ma arkayaan waxay arkayaan male inay ka waantoobaan ee ka tooba keenaan ilaahayna ay ka cabsadaan oo muslimiinta ay ku soo dhowaadaan oo gobolka hiiraan sharafta iyo cisiga iyo khayraadkayaa loo liigu soo dhoweeyo se ilaahay is ogyaho hadda nimcada aan iska dhex taagana liigu soo dhoweey wejiga muslimiinta sharafta ka muuqato wejiga yuhuuddana qaabka is yahay aan ogahay alxamdulilaah waa mahadsan yihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaanta muslimka aan ku salaama muslimiinta meel kastay joogaan
waa hagaag dhegaystayaal intaas ayaan caawa ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka dhuuxa waraysyada kan mid la mid ah inta aan dib ugu kulmi doonno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
السامي لدين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرامي فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي